markana dhegaystayaal waxaad ku soo dhowaataan cawiska washington waxaana inoo haya cabdixakiin maxamuud shirwac
kulanti wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaanba waa mar kale iyo barnaamijkeennii caweyska washington barnaamijka caweyska iyo caawana qodobada aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah
fanka haddii la odhan lahaa bedelo horta dee aqoonaan fan ahaynoo kale inkastoona dee isku tuhmayno aada laakiin waxaan ku bedelan lahaa mixnadii caafimaadkan jeclaa waa fanaanka qamar suugaani oo ka warramaya marka laga yimaado inuu heeso inay jirto xirfad kale oo uu ku bedelan lahaa fanka barnaamijka ayaad kaga bogan doontaan qodobka iyo weliba kuwo kale sidoo kale waxaan idii hayaa oo aynu caawana ku wada caweyn doonaa barnaamijkuna waa caweyska washington caweysin wanaagsan ayaan dhammaantiinba dhegaystayaal idin leeyahay meel kastoo aad joogtaanba xubinta hal abuurka iyo heesaagu way noo soo socotaayo marka hore bal hadda barnaamijkeenna aynu ku furadho codka fanaaniinta xaliima khaliif magool iyo weliba maxamed axmed kuluc
aniga beerkiyo bogaad igaaga taala igamana baxay side ballantiiniyo haburbarinbay haddaan ilaahay beenayn ana baajirmay
tasbuladay la beegsado daruuraho isbiirsaday kasbuladay la beegsado daruuraho isbiirsadayqadadkuna isbuurtaan dolbaaxad weylo qadadkuna isbuurtaan dolbaaxad weylo barqindaay sidiitii xad bururay korkacaan basarku uu jaleecinbarqindaay sidiitii farxad bururay korkacaan basarku uu jaleecin sidaadigu baabaanu bambaanin xaajada kanawma yidhi maaya haka baqanin waxba kama bedelayo haddaan ilaahay beenaynana baajinin aye dadigu baqdaanu bambaanin xaajada kanaba idhimaay haka baqanin waxba kama bedelayo haddaan ilaahay beenaynana baajinin aye
heestaasi dhegaystayaal ay codkooga inagu soo gaadhsiinayeen maxamed axmed kuluc iyo weliba xariima khaliif magool aynu intaasi kaga soo gudubno islamarkaana aynu barnaamijka cawayska washington hore ugu sii soconno haatanna waa xubinta halabuurka iyo heesaaga oo caawa aad ku dhegaysan doontaan qayb kaloo ka mid a waraysigii wariyahayaga sagaal mustafa xasan nuur ay la yeelatay fanaanka qamar sugaani kaasoo uu kaga hadlayay waayihiisa fanka waxaana dhegaystayaal aynu kasii ambaqaadi doonnaa halkii waraysigu uu toddobaadkii hore inoo taagnaa
soman ku baxnaaneye miyan anigo dadqaba bukan adigo ildaran miyan ka baqanda soman ku baxnaaneye haddii wadnahayga bilin bogsiima lagaga dhigo miyaan la bakaylilahaa soman kula soo baxshin haddii wadnahayga bidiye bogsiima lagaga dhigo miyaan la bakhaylila somaan kuu soo baxshen inaad degta beerka iyo uguba waa meel soo kee wasbaankaasiin lahaa qalbiga basharkuugu jecel inaad degto beerka iyo boguba waa meel sookee busbaankaasiin lahaa qalbiga basharkoogu jecel jecele
waa hagaag intaasi haddaynu kaga nimaadno heestaasi codka dahabiga uu ku qaadayay fanaanka caweyska washington martida inoogu ah ee qamar sugaani n qamarow ma jira hees markaad qaadayso si gaara kuu taabata oo aada heesahaaga ka jeceshaa horta badanaa ma kala jeclo heesahayga laakiin hees hees baa jirta dareen gaara kugu yeelata oo kaaga duwan heesaha tusaale ahaan imanka heestan aan kuu sheegaya baddan kaaga dhigi lahaa haddaan qala biyo macaan hees tan markaan laxankeeda sameeyey yacni waxay ahayd heesaan jeclaysanaya inaan yani hore usoo saaro aan codka duubo aan muuqaalin aan u sameeyo ku dadaalayo marka waxay ahayd hees heesaa iga duwan iyada iyo heesta shukri laydhaa heesa badan oo waxaa jira aan gaar uga jeclahay heesahay maasha allah haddiiba lagu odhan lahaa fanka bedelo ama ha lagu bedelo waktigani maxaad jeclaan lahaydee kale inaad ku bedelato ama aada qaban
fanka haddii lay odhan lahaa bedelo horta dee aqoonaan fanahayn oo kale inkastoon dee isku tuhmayno aada laakiin waxaan ku bedelan lahaa mixnadii caafimaadkan jeclaa waa tahay dhegaystayaal mar kale waxaan jecelahay inaynu ku nasano mid ka mid ah fanaanka barnaamijkeena martida inoogu ah ee qamar sugaani heestaasi waa heesta jasiiradda dheemalluula dhegaysa haboon
jasiiradda dheemalula dhaararahan soo dalxiisay waxaan dhex maquurtay yaabaaba waxaan dhamay wadidu huraa waxaan dhilay geeda dibile tixuhu ma dhammaanayaane intaan dhaban weli arkaaye intaan dhe ku raacaynaago intaan dhala daawanaaye tanoo kale weli ma dhaadin madhugan quruxdeeda waana madhugan quruxdeeda waana deheediyo ilaala jaaxaan dhalaalkiyo midabaskeeda dhexdiyana sahadiyasta kulkeediyo ruuxa nurka tallaabadha adasigeeda dhegtiyala yaha israaca dhaayihiku luma wareeray dhaayihiku luma wareeray dhaayihiku luma wareeray dhaayihiku luma wareeray adabnuyaa halkan maraayo ku dhumaya sida loo abuuray xiskay dhufanta ku haysay marku dhaka fari ka yaabay malaha tani waa dhammaysa dhashinabiyaadan maaha dhabishani waa qof gaara geedi kuma una konka dhabishani waa qof gaara akad kuma una konka jasiiradda deemalulaya markaan dhayahay iga saaray waxaan dhow jeer la yaabay sidaa dhudi loo dhamiye korkeyda dhalala ka nurika dehiya midab keda dhinka halkan dhugashada ku daalay waxaan garab dhigana waayay ayaan dhagagii isdhoobay afkan dhawaaqii ka waayay shantan dhabankayga saaray shantan dhabankayga saaray deheediyo ilaalajahaa dhalaalkiyo midabaskeeda dhexdiyana sahadiyasta dubkeediyo dhuuxan nurka tallaabadha qaadisteeda dhegtiyala yaha israaca daayihiku luma wareeray dhegtiyala yaha israaca daayihiku luma wareeray daayihiku luma wareeray daayihiku luma wareeray daayihiku luma wareer cadabnuyaa halkan maraayo ku dhumaya sida loo abuuray xiskay dhufanta ku haysay marku dhaka fari ka yaabay malaha tani waa dhammaysa dhisnabiyaadan maaha dhabishani waa qof gaara geedi kuma una konka dhabishani waa qof gaara deked kuma una konka waa tahay qamarow haddii aada madaxweyne noqon lahayd madaxweynehee baad jeclaan lahayd inaad noqoto matalanba haddii aad xilka qabato waxyaabaha ugu horeeya ead jeclaan lahayd inaad wax ka qabato maxay noqon lahayd
haddii aan madaxweyne noqon lahaa tusaale ahaan waxaan noqon lahay oo kale madaxweynaha malaysia waxaanan sidoo kale xoogga saari lahaa in dhaqaalaha dalkayga aan kor usoo qaado oo dee iminka adduunka dhaqaalo la isku dhaafay kaabayaasha dhaqaalaha iyo nabadda inaan ka shaqeeyo baan labadaas aan xoogga saari lahaa maasha allah weligaa cunto aada karsatay ma cuntay haddiise lagu casumi lahaa qamar muxuu jeclaan lahaa cuntooyinka inuu cuno
haddii lay casumi lahaa ama aan cunto samaysan lahaa labadaba waxaan ka dhigan lahaa hilibka geela cabitaanna waxaan ka dhigan lahaa caanaha geela marka laga yimaado waxaa jirta waxyaaba yaroo aan iska sii jecelahay oo ay ka mid tahay biizada iyo dee beriiska soomaalida oo dhan jeceshaha aada weyn wahagaag markan waxaynu ku nasinaynaa dhagaystayaasha heesta shukri oo weliba anigu si gaara aan u jecelahay heestaasi bal waxyar codkaaga dahabiga naga maqashiy shukriyey naftada dhiirisa ku tidhi dhakhtarkaygii ma dhalan dunidani ma dhalan agitaada qofaan dhigaa agitaada qof aan dhigaa yaa salaam heestaasi shukri iyo codka dahabiga ee qamar sugaani ayaynu ku nasan doonaa dhagaysa habboon
ahaana barnaamijkii cawayska washington ee toddobaadkan intaas ayaan kusoo gebagabayn doonaa taniyo kulanti dambe waxaan idin leeyahay sidaa iyo nabadgelyo